أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ورحمة الله تعالى وبركاته آه بعد السلام إلهي بقى مهد اسكالة وحن أم هد علينا غير عقاق يقود عن دقان كبا soo dhaweynta aadka u fiican ee martidii dhinacyada badan ka timi ay u sameeyeen haddii aan is idhaahdo waxbaad tebaysaa maanta marti martisoorkana waxaan is leeyahay diinigayga waxaa ku soo dhacaya geeli un baa inaga fog laakiin sharaabkaa nucaayin u niyoonayna haddii alla idhi intaa kadib waxaan filayaa waynu garanaynaa dhaqankeenna waxyaalihii la isugu yeedhan jiray shirarka qabiilooyinka waa la isugu yeedhan jiray allabariyada waa la isugu yeedhan jiray xafladaha noocyadaa kale waa la isugu yeedhan jiray laakiin maanta waad aragtaan wacyigu u isbedelay aqoon baa la isugu yeedhanayaa qalin qorasho ayaa la isugu yeedhanayaa dhagax dhigii tacliinta ayaa la isugu yeedhanayaa waxaa laga soo gudbay xilligii ilmaha laga taaban jiray cahoosha hooyo ma dheragtay aaba ma dheragtay waa dhammaatay hadda maskaxdaa laga taabanaya aaba wax ma baratay wey hooyo wax ma baratay waxaan filayaa reer ceegaaga daatiin degsimadiina waa cusub inaad u dareen lahaataan dadku inuu idin eegayo bal waxaad soo kordhisaan tacliinta maqaamka aad iska taagtaan waxaad degaanka kusoo biirisaan iyo dhulkan waxa weeye waa laydin eegaya maanta waynu aragnaa dhismahan aynu joogno iskuula waa tilmaan dadaalka aad ku jirtaan iyo waxa idinka guuxaya ayuu tusaya laakiin goormuu hirgeli karaa waxa uu hirgeli karaa haddii waalidku dhismaha intaa leegan la sameeyey uu garto xilka ka saaran ilmihiisa intuu soo kaxeeyo ama miyiga ha joogo ama ceegaha gudihiisa ha joogo waxa weeye in iskuulkaa keeno in macallinka jooga sidii uu u dhaqaalayn lahaa mid miyi iyo mid magaalaba lagu fekero in dhismaha quruxda badan ee aynu joogno waxa weeye sidii loo dhaqaalaysan lahaa loona kororhsan lahaa lagu dadaalo waxa weeye maanta tartan baa jira waxaad kula tartami kartaan magaalooyinka kale iyo degaanada kale waa aqoon iyo tacliin weeye ilaahi subxaana wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa inuu taa idinku ilhaameeyo waxa weeye haddaydaan aqoon yeelanin cidna waxba lama qaybsan kartaa haddaan iskuuladiinu badan haddaan cusbitaalladiinu badan waxa weeye haddaan goobaha waxbarashada aydaan badin waxa weeye dad nolosha ka dhacay baad noqonaysa laakiin maanta way idin bishaaraynaynaa waxaa idinka muuqdaanu idinku bishaaraynaynaa ilaahina subxaana wa tacaala waxaan idin weydiinaynaa inuu idinku garab galo waxaanu mar labaad u mahad celinaynaa jaaliyadda iyo qurba joogta degaanka oo aan filaya dhismahan intiisa badan hadduusan bawada ahayn soo hirgeliyey iyagana waxaanu leenahay oo warbaahinta ka codsanayna in waxqabadkooda loo tabiyo inuu dhaxalgal noqday sidii ay ugu riyoodeenna uu dhab u noqday warbaahinta waxaan ka codsannahay websaydyada geliyaan oo idaacadaha wixii la gaadhsiin karo dugsigaa la furay oo aan jeclaan lahaa dee guddoomiyaha degmadu magac buu dalbay oo yidhi waa jeclaan lahaa laakiin magacii waxaanu jeclaan lahay iskuulka loogu wanqalay in naloo sheego warbaahintana uu gaadho khudbadaha intaynoo hadhayna waxaan rajaynaa insha allahu tacala in lagu soo daro sala allahu calay wasalam